Waxaa jira dadyo badan oo fursad shaqo u noqotay iibinta miraha lawska kuwaasoo ku ganacsada suuqa hanti-wadaadka ee magaalada Jowhar, isla markaana ka maareeya noloshooda. Maraan booqday goobaha lagu iibiyo miraha lawska, ayaan waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibisay lawska, kuwaasoo iga warbixiyay sida ay ganacsigani iyagoona sheegay in maalmihii u dambeeyay uu sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo miraha lawska.
Loorka lawska waa todoba boqol.
looskaas maxaan gadayni sideed boqol aan gadayni ewel hadda melinaa la gadoy amaa Koombada lawska waa todoba kun. Loorka lawska lix boqol. Lawska todoba boqol. Canshuur haa. Fadhigi laba kun.
looskaas maxaan gadayni sideed boqol aan gadayni ewel hadda melinaa la gadoy amaa maya gedisleyanahay dadkan korkeenaan ka qaadanaa dad korkeenaan ka qaadanaa walaxaan sii saaranaa saas waa marka walaahi maamulka hirshabelle meelaa loo weecda ma leh ma fahanti tan kalene suuqa nolol maalmeedaa laga helaayo ebelna hadda jaabkaadaaba ka baxsaneebu marmaraaba arkay wax gadanayninbu canshuurka waa imaanaa haddoo imaado maxay heeteen isheeg wacasgooyo mahari makaa yeelaayo maho ilaa ilaa bisiyo ku leeh may haddii tiraayna qararafas buu kuisdiinaa boqol kunas buu kuu goynaa saacaas boqol kun suuq ma ka hesh waa may soomaalidii cariiriya ku jirtaa ilaa iyo hadda kii jibaal shalay oo falinayo jibaalkii mufashtooyo marka ninkaas shilinkii jaabka oo ugu jiri asas wax raqiis ku raadsanayo moo wixiina ma awoodabo marka maxaan samaynaynaa marka qofkii oo magaalada oo caddees iyo guri nadiifis iyo dhaqdhaqaaq qofkii haayo asas kastii oo suuqa la soo galo as wax ku gadanaa wax raxiis isku sii raadsanaa Sare u kacani ku yimid qi- ganacsiga miraha lawska ayaa waxaa saameyn laxaad leh ku yeeshay bulshada magaalada Jowhar kuwaasoo u isticmaala miraha lawska siyaabo kala duwan.